suuqa bakaalaha runtii xalay goor la jiifay oo waktigii dambe ah ayaa dalku kacay saameyn ballaaran uu yeeshay oo dad badan oo ganacsatada levelkooda dhexe iyo levelka hoose isugu jiraa khasaaro ballaaran kusoo gaartay laakiin waxaa aada ugu guulaystay oo gurmad dabdamisa ku ku tegay shirkadda hormuud iyo maamulka gobolka banaadir runtii iyo ganacsato kaleo iskaashanahayoo cagafiyo iyo gooyado iyo dhinac walba loo adeegsaday ilaahay fadligiis waa lagu guulaystay aakhirkii in la damiyo dabka dhinaca kale haddii aan ka fiirinana waxaa muuqanaysaa inuu dabku yahay mid soo laalaabtay oo khasaaradiisuna ay aada usii kordhayso xilli bil laga joogo hadda kahor dabaa ka baxay ka ka qarxay haddana waxaa waxaa muuqata inuu khasaaradu intii hore ka badan tahay arrintaas marka rugta ganacsiga gobolka banaadir iyo iyadoo la kaashanaysa rugta ganacsiga qaranka iyo dawladda dhexe iyo gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir intaba waxaa nooga qorshaysan in aan ka diyaar garowno oo aanay sida maanta iyo kariibkii ka horreeyay dhacdooda aysan dhicin oo aan samayno dabdamisyo ka fudud kuwa hadda gurmadka ku imaanahaya oo suuqa meelo qaba badanoo ka mida runtii laga samayn doono daraasadaasna waa la wadaayo dabkii hore oo bil ka hor ka qarxay kadib ayaan samaynay inaan ka diyaar garowno waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa hadda kadib inayna soo laabanaan rajaynaynaa insha allah khasaaraha dhabta ee uu geystay dhabkii maanta maxaa noo sheegi kartaa xaqiiqatan guddigan aan aan u saarnay waana soo sheegi doonaa iyadoo oo faahfaahsan laakiin haddana markii si guud loo fiiriyo dabku wuxuu aada u saameeyey ganacsiga qaybihiisa ugu qaalisan xagga qiimaha marka la fiiriyo oo ah dharka jumlada iyo tafaariiqda inkastoo qaybo kale oo malabka iyo bunka iyo maqaawado iyo qaybo kalena aada wehelisay marka sida oo saxda ugu dambeyntii hadda ma idin siin karno laakiin saacadaha soo socda waa heli doonaa insha allah waa bishii labaad oo isku xiga dhab uu ka kacay suuqa bakaaraha arrintaasi maxaa ka barateen oo laga hortegi karaa wixii hadda ka dambeeya waa laga hortegi karaa runtii waa laga hortegi karaa kahortagu wuxuu ka sahlan yahay kadabataguu ka sahlan yahay dad khubro ah oo injineero iyo dad maaragtay ku ku xoldheer sida looga hortegi karaa ayaanan la kaashanay oo hadda aan saboorano ka sugaynaa kalena la wadaagi doonaa laakiin waxaan rajaynaynaa haddii laha idmo inaan arrintaas ku guulaysan doono kahortaguna laba qaabul isugu jiraayo markii dhib yimaado in si fudud looga hortagana waa qorshay noogu jirtaa waxyaalaha khatarta keeni kara sida dabka korontada iyo waxay lamidana in laga laga taxadaro oo taxadar ballaaran oo suuq oo dhan kala gaara loo loo sameeyana waa qorshay noogu jirtaa laakiin waxaan isleeyahay wakti aan dheerayn iyadoo faahfaahsan oo muuqata ayaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu nagu soo noqon waxyaabaha inta badan laga caawinayay waxay ahayd in ay in la waayey goobo ama wadooyin ay isticmaalaan gaadiidka dabdamiska ah qorsaha ma idinku jirtaa in la ballaariyo wadooyinka soo gala suuqa si haddii ay dhacdo dhacdo masiibadan oo kale looga hortago sax waa mid ugu horeysa runtii in wadoon la helo mid ugu horeysa waaye saakay waxa khasaarada beriya ayay ka mid tahay inaa si toosa baabuurta gurmadka boyadaha iyo dadamisku aanay dhinac walba kasoo wadagelinin oo hakad uu ku yimid meelaha qaar ganacsatadana runtii bisayl arrintaa ku aadan oo ay garanayaan in wado gurmadkuna ka yimaado ganacsigana qurxisa in la helo ayaa moodaa inay aada iyo aada hadda ugu bislaadeen marka arrintaas waa waa ku sheegi karaa wadooyin haddii dhib yimaado gurmadku uu ka fududaado ama ka degdego waa waa waa ku jirtaa qorshay noogu jirtaa haddii ilaha ka dhigo
waxaa jirtay ganacsato ku hanti beeshay ee masiibadii maanta dhacday idinku maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka caawisaan dadkaas
runtii waa wax meesha ku jira ganacsatada gobolka banaadir inay hesho caawimaad mar walba qaybtii dhibaato ku dhacdo inay iyagu iscaawiyaan waa waa waa optionka koowaad waaye oo oo noo furan inaan maaragtay la kaashano dawladda dhexe iyo maamulka gobolka banaadir ganacsatadaas meesha ku khasaartay weliba runtii ah kuwa ganacsatada qaybteeda danyarta ah tegin ee meel meeshii aan ga- gacmayn karno iyo meeshii aan gaarsiin karno ee ha- dha- dhawaaqooda aan gaarsiinana waa midba aan la xanuunsanayno mas-uuliyadana noo saaran tahay marka waxaan rajaynaynaa haddii laa idmo inaan la wadaagno dhibaatada meeshaa ka dhacday oo haddii ganacsato guud la yahay iyo haddii maaragtay qaran soomaaliyeed jira intaba aan xanuunkaas iyo dhibaatadaasu aanay qofka keliya ee ay ku dhacday aanay la gaar noqon haddii ilaahay ka dhigo ee masiibadii maantay ee laba ganacsade ayaa ku dhintay ee mid kalena wuu ku dhaawacmay ka warqabtaan Eh, runtii waa waa wax jira waaye dhabku markii uu ballaartay baabuurtuna ay soo geli weysay oo khasaaro ay muuqato dadkiina ay eh, laxajeclahayso oo weheysi oo gubanahayay dadkii markay arkeen qaarkood ay ayagu lagahooda inuu ku socdaa ay ku tallaabsanayaan khasaaradu waa imaanaysaa dadkana eh, qaarna waa waa kuwa aanan maaragtay annagu hadda ka warqabin oo dib ay ka imaan doonto khasaaradooda marka waxaan is leeyahay statementiga aan ka soo saari doona ayaa si dhab ah ay uga muuqan doonaan eh, dad wax ku gaareen oo waxyaalo ku gaartay iyo xoolaha ay waxyeelada ku gaartay ama maalka waxyeelada ku gaartay intaba markaasaan dadweynaha la wadaagi doonaa ilaa kadib insha allah ee adigoo fursaddan ka faa'iidaysanayay fariinta aad bulshada iyo ganacsatada soomaaliyeed u dirayso maxay tahay maadaama aad tahay guddoomiyihii rugta ganacsiga gobolka ganacsatada soomaaliyeed waxaan u dirayaa eh, inaan samayno ka hortag ganacsatadu waa illow badan tahay dalkaana runtii wakti badan uu soo laalaabanayay si kastaba ha noqotee markii dhibaata inta dhacdo la xaliyo waxaan u soo jeedinayaa inaan midda dambe oo imaan karta aan ka taxadirno aanan ugu filaan midda markaas la xaliyey ee ay nala gartaan in badanna waa isla fahmnay ka hortagu inuu ka- ka hortaga ka muhiimsan yahay waxaan kaloo usoo jeedinayaa ee qaabka oo ama maamul ama maaragtay dhaqaalood ee arrintaas looga hortagahayo inay soo dhaweeyaan annaguna waxa aan u taagannahay oo aan ka shaqaynaynaah waa midkii waxyeello gaartana inaan u qaylino oo aan u doodno u hadalno midka aan waxyeello gaarinna ka hortagiisa iyo ka diyaargarowgiisa aan ka aan ka shaqaynayna weeye ganacsataduna waa kuwa runtii ugu wanaagsan ama ugu muhiimsan xagga isku duubnida iyo tala wadaagga marka ayagana waxaan usoo jeedin lahaa arrintaasu inaysan nagu soo laabanin oo aanay mar dambe nagu dhicin annagoon ka diyaar garoobin in dabku uu mar laba dhexdana ka dhasho